bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee saakaraada ee hagalgadyood qodobada warka subaxnimo dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dorkaroon dagaal culus oo saaka ka socda degmada xarardheer ee gobolka mudug madaxweyne farmaajo oo dallacsiiye saraakiil ka tirsan booliska soomaaliya injineer yariis oo wadda fura barnaamijka qorshaha horumarinta caasimadda shanta sano khasaaraha ka dhashay qarax shabaab ay la eegteen ciidanka dalka kenya madaxweynaha oo cashi sharaf ku sameeyey guddigii qabanqaabada toddobaadka xurriyadda wasaaradda amniga soomaaliya oo sheegtay inay ka hortegayaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee hubka kala soo dega xeebaha soomaaliya dagaal culus oo gobolka jubbada hoos jubbada dhexe ku dhex maray ciidanka maamul goboleedka jubbaland iyo ururka al-shabaab wararka dibaddana dhegaystayaal waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ka daraysay xaaladda bini'aadinimaha ee dalka yeman mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa afarta bisha toddobaad ee sannadda laba kun siddeed iyo toban subaxnimo arbacah waxaad dhegaysateen qodobada ugu dorkaroon warka subaxnimo ee saakaraada ee hagalgaduud saacatee dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan wararka inaga soo gaaraya degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi husaaka ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ururka al-shabaab iyo dadka deegaanka dagaalka ayaa dadka waxa ay sheegayaan in uu yimid kadib markii al-shabaab ay dadkaasi weydiiyeen dhallinyaro ka barbar dagaalanta balse dadka degmada xaradheere ay ka biyadiideen xaafadaha degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa haatan uu si xooga dagaalku uga socdaa sidaa ay saxaafadda u sheegeen dad ka mid ah dadka deegaanka oo halkaasi ku sugan qaar ka tirsan bulshada oo la xidhiiraysa saxaafadda hase ahaatee aan soo shaabixinaynin magaca ayaa sheegaya sidoo kalena si qarsoodiya ugu warramaya saxaafadda in halkaasi dagaalka uu ka socdo shabaabkuna ay la dirirayaan dadka deegaanka weli si rasmi ah lama ogo waa si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha ka dhasha dagaalka inta uu socday waxaana jira dadka magaalada qaarkood oo aad uga barakacaya gudaha magaalada xaradheera waxay wararoo ku soo kordha dhegaystayaal wararka iyo barnaamijyada dambe ee ka baxa raadiyaha galguduud ayaad ku maqli doontaan hadduu eebaha awoodda leh raalli ka noqdo maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu daahfuray shir soconaya muddo shan cisho ah oo looga hadlayo qorshaha horumarinta caasimadda ee shanta sano ay soo socota kaasoo ujeedkiisu yahay in caasimaddu ay yeelato qorshe ku salaysan baahida degmooyinka si loo fuliyo adeegya bulsho hufan qorshaha horumarinta gobolka banaadir ayaa diiradda saaraya qodobo lagu maalgelinayo kaabayaasha bulshada sida waxbarashada caafimaadka bilicda magaalada waddooyinka iyo weliba adeegyada kale ee muhiimka ah si looga hortago hoos u dhaca ku yimaada howlaha maamulka iyo weliba uu u hayo shacabka soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo weliba maaliyadda gobolka banaadir mudane xuseen maxamed nuur oo furitaanka shirkii habeenkii xalay ah kada jeediyey khudbad ayaa sheegay in barnaamijkani uu yahay kii ugu horeeyey ee gobolka banaadir uu yeesho isagoona sababaha uu u xaarayo hanaanka loogu wado xisaabtamo oo bulshada toddobiyo tobanka degmaa u sahlaya inay helaan adeegyada asaasiga ah ee xaqa ay u leeyihiin kuna salaysan baahiyo la isla wada ogyahay mudane xuseen maxamed nuur ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in barnaamijka horumarinta caasimadda muhiim u yahay horumar waara oo la gaarsiiyo bulshada iyadoo saamayntii waa samayntiisana la geliyey wakhti maal iyo weliba fakar si looga maradhaliyo looguna guulaysto qorshe u samaynta gobolka banaadir wuxuuna ka codsaday ka qaybgalayaasha shirka in talooyinkooda ay ku biiriyaan si uu uga turjumo baahida ka jirta dhammaan degmooyinka magaalada muqdisho qorshaha horumarinta caasimadda oo socon doona muddo shan sana ah ayaa hadafkiisu uu yahay dhimista fakriga dib u dhiska iyo weliba dib u habaynta kaabayaasha maamulka wasaaradda amniga soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka hortegayaan kooxaha dowladda kasoo horjeeda ama kooxda dowladda kasoo horjeeda ee hubka kala soo degta xeebta soomaaliya warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa si ambaqaadaya wariyeenna axmed cabdi cali
wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ka hortegayaan kooxaha dowladda kasoo horjeeda ee hubka kala soo dega xeebaha soomaaliya wasaaradda ayaa sheegtay inay tayeynayso ciidamada badda soomaaliya si looga hortago cid walba oo doonaysa inay ku xadgudubto baddaha soomaaliya dhanka kale wasaaradda amniga iyo wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada dalka ayaa isku raacay dhisidda ciidanka ilaalada xeebaha iyo in meel loogu soo wada jeesto tayeenta ciidamada kadib shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdinaasir saciid ayaa sheegay in go-aanka dhismaha ciidanka ilaalada xeebaha uu muujinayo biseel siyaasadeed sidoo kalena loo baahan yahay in dhammaan madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada dalka inay ka dhameeyaan go-aankaasi waxa uu xusay in wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay xoojinayso wada shaqaynta wasaaradaha amniga iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya
inaan ka hortagno ururada argixisada ah adeegsiga ay adeegsanayaan badda soomaaliya oo bad iska furan noqotay iyagoo kala soo dego hub gobolada qeybtood kuna dhibaateeya shacabka soomaaliya kuna gumaada arrimahaas oo dhan markaan aragnay waxaan istusnay in ka howlgalno ama dardargelino howlaha dhisidda ciidanka ilaalada badda soomaaliyeed waxaan u baahannahay waxaan leenahay ciidan aada awood ulaha baan lahayn waagii dowladdeena jirtay oo badda ilaalada badda ahaa oo aada awood u lahaa waxaan laga maarmayn marka raggii joogay waagaasi oo khubarada ahaa raggii cilmigii badda yaqaanay raggii siyaasadda iyo sharciyada yaqaanay inaan helno taasaan marka iyadana aan ku dhiirigelina inaan helo qodobka saddex afraad wuxuu yahay masaafada iyo baaxadda badeed ay ka howlgelayaan labada ciidan ee heer federaal iyo heer maamul goboleed waxaa ka go-aan gaari doona golaha amniga qaranka waxaan ogsoonahay shirka golaha amniga qaranka in la qabto dhowr bilooba mar
dhismaha ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya ayaa muhiim u ah la dagaalanka kalluumaysiga sharci darada sunta lagu daadiyo xeebaha iyo sidoo kale ka hortaga dhibaatooyinka ay la kulmaan kalluumaysatada soomaaliyeed waxaana dhammaantood ay ka mid ahaayeen qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay shirkii u dhexeeya wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada dalka
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheen axmed cabdi cali oo qodobkaasi dhegeystayaal faahfaahinayay maamulka garaalaahada dhegeystayaal warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar laysku gabalaacsaday habeenkii xalay ahaa ama shalay gelinkii dambe oo ka dhacay buundada arare oo ka tirsan gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan jubbaland oo waday howlgal sahmin ah ay buundada araare weerar dhabagal ah kala kulmeen dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab hilo xogogaal ah oo soo xiganaya saraakiil militari ayaa waxa ay sheegeen ciidanka jubbaland ee weerarka lala egtay in ay ka baxeen deegaanka barisanguni hayna wadeen sahmin ku saabsan in ay tahay waa in ay sahay lala gaari karo ciidan ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland oo ku sugan deegaan ku dhow degmada jilib dagaalyahano shabaab ka tirsan oo tiri ahaan kor u dhaafaya laba boqol oo askari ayaa ciidankan markii ay marayeen buundada arare la eegtay weerar culus oo ku bilowday qaraxyo iyo weliba qoryaha garbaha laga tuuro waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo labada dhinac halkaasi ku dhex maray warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in weerarkan uu khasaare dhimasho iyo dhaawac badan la isku gaarsiiyey ciidanka jubbaland ee waddadaasi ku socdaalayay maadaama shabaabku ay markii horeba soo diyaar garoobeen dagaal balse ciidamadu xilligaasi ahaayeen kuwa aan dagaal filanayn iyadoo khasaaraha ugu badan halkaasi uu soo gaaray ciidanka maamulka jubbaland saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland oo weerarkan si kooban uga hadlaya waxa ay sheegeen in markaasi uu jiro khasaare labada dhinac ah oo dagaalkan ka dhashay balse aanay hadda waa faahfaahin karin waxa ay halkaasi ka soo baxaa makasaaraha rasmiga ah waxaa kaloo ay tilmaameen in ciidamo gurmad ah ay u direen bundada araareh oo dagaal xooggiisu uu halkaasi ka dhacay ilaa hadda si dhab ah looma ogo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan maadaama xilli casriliiqii ahaa ay ahayd ayna adag tahay in la helo faahfaahin rasmi ah balse waxaa la sheegay dagaalku inuu ahaa mid aad u daran oo geystay khasaaraad fara badan bundada araare ayaa toddoba kilomitir u jirta degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaana dhowr mar gacanta kuhaynteeda isku badbadalay ciidamada dowladda iyo xogaga ururka al-shabaab halkaasi madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dallacsiiyey saraakiil ka tirsan booliska soomaaliya warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa haya weligeena maxamed abuukar dabaashe
madaxa soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dallacsiiyey saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamadaha booliiska soomaaliya kadib markii xalay xarunta madaxtooyada soomaaliya lagu qabtay munaasabad lagu mahadcelinayo guddigii qabanqabada ee toddobaadka xorriyadda ee ka shaqeynaya arrintaasi madaxweynaha ayaa tilmaamay inay jiraan shakhsiyaad soomaaliyeed oo naftooda u horay sidii ay u ilaalin lahaayeen taariikhda ummadda soomaaliyeed kuwaas oo dowladda soomaaliya maantaba ay u garatay in la dallacsiiyo madaxweynaha ayaa xuseen saddexda sarkaale ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya kuwaasoo badbaadiyay dukumentiyo yaaley xarumihii dowladda ee ay ku tiirsaneyd dowladda soomaaliya wuxuuna sifeeyey in saraakiishan ay tusaale nool u yihiin wadaniyadda iyo weliba badbaadinta dukumentiyada ee dowladda soomaaliya xilligan ay ku faanayso sida uu madaxweynuhu sheegay saraakiisha la dilacsiyey waxay kala hayeen gaashaalo sare jaamac cilmi timire oo badbaadiyey kaydka xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliya gaashaalo sare abshir xaashi cali oo asna gacanta ku hayay kaydka heesaha ee radio muqdisho iyo dhammaanba iyo dhameh cabdi maxamed samatar cabdi dheere oo asna ilaa oo asna ahaa ilaaliyaha dukumentiyada muhiimka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu dallacsiiyey min hal darajo uu siiyey saddexdaasi sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska kuwaasoo badbaadiyey keedka dowladda soomaaliya xilligan ay ku shaqaynayso madaxweynuhu waxa uu sheegay in xubnahan door weyn ay kasoo qaateen ilaha waa badbaadinta dukumentiyada in xilligan dowladda soomaaliya qayb ahaanse wax badan ay ka saacidayaan siduu madaxweynuhu sheegay dukumentiyada ay badbaadiyeen maadaama dalku galay marxalad dagaal ayna burbureen xarumo badan oo wasaaradaha dowladda soomaaliya ay lahayd
aad ayuu u mahadsan yahay dabaashe ugu dambeyntiina wakaalada wararka u faafisa kooxda daacish ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano hama aqaya waxa ay sheegtay in xudayfa albadri oo ah wiilka uu dhalay hogaamiyaha daacish abuubakar al baqdaadi lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada xamuus ee ku taala galbeedka dalka syriya wakaaladu waxa ay ku eedeysay militariga rusia iyo weliba qabiilka calawiyiinta ee ka soo jeeda madaxweynaha dalka syriya ay ka dambeeyeen duqeyntaasi oo ka dhacday saldhig waa kontaroolka aan magaalada xamuus wakaalada wararka daacish waxa ay websaytkeeda ku soo bandhigeen sawirka xudayfi oo ilmo yar ah oo qori wata balse wakaaladu ma aysan sheegin xilliga la dilay iyo haddii uu nin dhallinyaro ahaa xudayfa albadri markii la dilay dhinaca kale hogaamiyaha daacish abubakar al baqdaadi ayaan la ogeen halka uu ku dambeeyey iyadoo warar hore ay sheegayaan in la dilay ama la dhaawacay fariintii ugu dambeysay ee hogaamiyaha daacish uu soo duubo ayaa la baahiyey bishii sebtembar ee sanadkii hore balse ilaa iyo haatan lama ogo halka uu ku dhumaalaysanayo guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii subaxnimo oo saaka aad kala socoteen raadiyaha galguduud waxaa idiin soo saaray oo idiin timinaya anigoo cabdiqadar ah intaynu ku kulmi doonno warcaynkan oo kalea dhegaystayaal waxaan kaga tegaynaa sidaas ee nabadgelyo